ina aladiina kuwii yaftimuuna qarqarinaya maa shay qarinaya shaygaasoo anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey oo min alkitaabi kitaabkii ah oo wayashtaruuna haddana iibsanaya bihi bilkitmaani qarintaas kitaabka ilaahay ay qarinayaan tamanan lacag haddana ku iibsanaya tamankaas oo qaliilan yar ulaa'ika alkaatimuuna kuwaa wax qarin maa ya'kuluuna ma cunaayaan fii buduunihim caloolahooda caloolaha dhexdooda kuma cunaayaan ila naara naar maahan walaa yukallimuhum kuwa kaatimiinta xaqa qariyey allaahu ilaahay lama hadlo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaahay lama hadlo walaa yusakiihim ilaahayna ma dahiro uma dembi dhaafo walahum kuwa kaatimiintaana waxay leeyihiin cadaabun cadaabkaasu aliimun ee xanuunjiya ina aladiina kuwii yagtumuuna qarqariya maa shay qariya shaygaasoo anzala allaahu ilaahay uu soo dejiyey oo min alkitaabi kitaabkii ah oo wayashtaruuna haddana iibsada bihi bilkitmaani qarintaas samanan lacag ku iibsada samankaas oo qaliilan yar ulaa'ika alkaatimuuna kuwaas qarinaya xaqa maa yaakuluuna ma cunaayaan fii buduunihim caloolahooda dhexdooda kuma cunaayaan ila naara naar maahani walaa yukallimuhum allaahu ilaahayna lama hadlaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaahay lama hadlaayo walaa yusakiihim ilaahayna ma dahiraayo walahum kuwa kaatimiinta ay cadaabuna u sugnaayo cadaabkaasu aliimuna wa xanuunjiya ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan waxa uu ka gudageli oo halkan inooga sheegi kuwa xaqa qarinaaya iyagoo og oo xaqii ilaahay haddana qarinaaya oo xaqaas qarintiisii haddana adduunyo yar oon macno lahayn ku qaadanaya dadkaasi waxa ilaahay agtiisa ay ka mutaysanayaan ee cadaab ah ayuu ilaahay halkan subxaanahu wa tacaala inooga sheegi ilaahay waxa uu leeyahay subxaanahu wa tacaala kuwa qarixii ilaahay uu soo dejiyey oo kitaabkii ah kitaabkaasay qarinayaan waa nimankii yahuud iyo nasaara yahuud iyo nasaara waxay qariyeen kitaabkii ilaahay soo dejiyey taasoo ah tawraad iyo injiil kitaabkaas way qariyeen oo maxay ka qariyeen waxyaalihii xaqa ahaa ayay qariyeen isagii dhammaan maysan wada qarin laakiin kitaabkii qaybihii markaas aysan rabin qaybihii naftooda aysan jeclaysanaynin oo marka ay isleeyihiin waxay ka hor imaan adduunyadiina iyo lacagta aad guranaysaan lacagtaasay ka hor iman ay leeyihiin qaybahaasay qarqariyeen oo taxriif iyo takyiiray ku sameeyeen maca daalika qarintaas waxay ku qaadanayaan lacag qarinta nidaamkaasa waxay ku qaadanayaan lacagay ku qaadanayaan lacagtaas ilaahay wuxuu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala inay tahay samanan qaliilan wax yar inay tahay uu ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay sideedaba lacagtu xataa haddii ay badan tahay lacag adiga xaqii qarintiisii aad ku qaadatay xataa haddii ay tahay lacag aad u fara badan waa qaliil waa waxaan macno lahayn markii loo fiiriyo waxa adiga ku dhaafay oo ridaha ilaahay ah jannadii ilaahay ah nicmadii ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada uu ku diyaariyey ah waxyaalaha markii la fiiriyo adduunyada dhan waxay noqonaysa samanan qaliila adduunka dhan haddii lagu siiyo samaranka markii loo fiiriyo waxyaalaha ku dhaafay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegi kuwaas xaqa qarinaaya calooshooda kuma cunaayaan waxaan naar ahayn macnaa lacagtaas ay cunaayaan iyagu waxay u haystaan lacag caadiya inay cunaayaan laakiin rub ahaantii lacag caadiya ma cunaayaane waxay cunaayaan waa naar caadi ah dambilo deg ah ayay cunaayaan maxaa yeelay naarta waxay u cunaayaan oo waxay cunaayeenaa naar laga dhigay sababtoo ah shaygan ay cunaayaan wuxuu sababi karaa naar maadaama marka waxa uu sababaayo uu naar yahay ayaa waxaa laga dhigay macnaa shayga uu cunaayaan naftooduba inuu naar yahay naara lagu magacaabay waa biictibaari maa yaguulu ilayhi waxa uu noqon doono marka dambe ciribtiisa dambe wuxuu noqon doonaa naar ah hadda laakiin waa lacag iyo cunto caadiyow laakiin waxa uu dhali doono ayaa naar ah marka waxay cunaayaan ilaahay wuxuu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala naar uun inay tahay maca daalika cadaab kaliya loogu sinan maayee ilaahay ma la hadlaayo qiyaamaha ma la hadlaayo hadda cadamulkalaamkaas inaan lala hadlayn waa kinaaya can ilqadab macnaha waxaa loola jeedaa ilaahay waa u caraysan yahay subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay qofka haddii aad aada ugu caraysan tahay hadalka waad ka xirataa ju uma tiraayo ilaahay ma la hadlaayo nimankaas siduu ilaahay ugu caraysan yahay subxaanahu wa tacaala walaa yusakiihim dembi dhaafna ma leh oo qiyaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala hal dembi oo dembiyadoodii ka mid a uma dhaafaayo waxayna leeyihiin cadaab aad u xanuunjiya oo naftooda saaqa oo aanuunkiisa ay u dareemaan ay maalinta qiyaamaha leeyihiin marka aayaddan waxaa weeye waxay ku soo degtay nimankii yahuudda iyo nasaaradii oo kutubtoodii qarqarinayeen oo sifaadkii iyo tilmaamihii nabigeena calayhi salaatu wasalaam taxriifinayeen kuwaasay ku soo degtay waxaana soo geli qof walba ee xaqa qariya oo xaqii markaas intuu qariyo lacag ku qaata aayadda wuu soo geli aayadda wuu soo geli qof walba ee xaqii qarintiisa xoogaa adduunyaa ku qaadanaya wuu soo geli aayadda ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii wey ishtarawuu dalaalata baadida soo iibsadeen bilhudaa hanuunkana ku soo iibsaday baadidii walcadaaba cadaabkana iibsadeen bilmakfirati dembidhaaf ku iibsadeen cadaabkii famaa maxaybaa famaa maadaas waxaa weye waa istifaamiya naafiye ma aha waa istifaamiya ba asbarahum nimankan kuwa safra ka dhigay cala naari naarta kuwa ku safrana ka dhigay oo wax ajaa'ib leh war nimanku dulqaad badanaawe ulaa'ika kuwa xaqa qarqarinaya aladiina kuwii weye ishtarawuu dalaalata baadida iibsaday bilhudaa hanuunkiina ku iibsaday walcadaaba cadaabkiina bilmakfirati dembidhaaf ku iibsaday famaa maxaybaa asbara huwa maagaasi hum nimankan kuwa safra ka dhigay cala naari naarta dusheedana kuwa ku safra ka dhigay ilaahay subxaanahu watacaala weli wuxuu hadal hayaa nimankii kitaabkii ilaahay uu soo dejiyey taxriifiyey oo bedelay oo xaqii qariyey xaqii markii ay qariyeenna lacag yar ku iibsadeen lacag yar waxa sidaas samaynaya waa nimankii kitaabka gacanta ku hayey waa culimadii yahuudda iyo nasaarada culimmadii yahuudda iyo nasaarada wey waxaa wax kala farsamaynaya maxaa yeelay kuwan caamada ah iyagu farsamadaa ma yaqaanaan kitaabkana ma akrin karaan macnihiisa iyo ulajeedadiisa iyo waxa uu ka sheekaynayana ma fahmayaan marka kuwan sida wax u farsamaynaya waa kuwii culimmada ahaa ee iyagu markaas akrinaaya kitaabkii kuwaasaa wax kala googoynaya wax kala bedbedenaya ilaahay subxaanahu watacaala kuwaa wuxuu ku tilmaamay waa kuwii baadi soo iibsaday baadi caadi ah suuqa intay tageena waxaa laga dhigay qof suuq tagtayaa laga dhigay oo baadi soo iibsaday hanuunkiina iska daayey waa kuwo macnaha hanuunkii intay iska daayeen baadiday doorteen baadiday soo qaateen mida kale dembi dhaafkii iyo naxariistii ilaahayna intay iska dhaafeen ayay cadaab soo iibsadeen cadaab cadaabay iibsadeen maxaa yeelay cadaab waxay ku iibsanayaan kitaabkan xaqa ah ilaahay wuxuu soo dejiyey subxaanahu watacaala macnihiisa in la fahmo oo lagu camal falo oon la taxriifin oon la bedelin ayuu alla ugu talagalay subxaanahu watacaala haddii marka qofkii bedesha waxay ka dhigan tahay qof cadaabkii soo gatay uu ka dhigan yahay cadaab qof soo gatay dembidhaafkiina iska daayey waxa uu ka dhigan yahay qof baadi soo iibsaday hanuunkiina iska daayey nimanka marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaamay famaa ayu shayin famaa maxaybaa asbara maagaasi hum nimankan kuwa safra ka dhigay cala naari naarta kuwa ku safra ka dhigay macnaa waxa waxa weeye waa tacajub tacajub wey waa yaab yaabkaasna waxa weeye waxaa loo soo jeedin dadka mukaadabiinta ah ilaahay inuu yaabo waa ka mustaxiil mustaxiil weye ilaahay tacajubka inuu isagu wax la yaabo mustaxiil weye maxaa yeele tacajubka waxaa la yidhaha sidiisaba waa inficaalun yaxdusu fi nafsi cinda shucuurihaa bimaa khafiya sababuhu waa naftu inay wax dareento markii ay aragto wax sababkiisa uu ka qarsoon yahay wax macnaha sababta shaygan uu ku noqday sidan ayaa kaa qarsoon markaasaad yaabi kaasa waxaa la yidhaha tacajub ilaahayna wax kama qarsoona asbaabta ilaahay macnaha ilaahay asbaabtu kama qarsoonaato marka tacajubkan waa muwajahun lilmukhaadabiina annagaana la ku soo jeedinaya adinku la yaaba wey macnaha makhluuqii haddaad tihiin dadkii mii toosnaay aad tihiin war nimankan waxa ka dhigay kuwo ku sabra oo naarta kulaylkeeda iyo dhibaatadeeda u dulqaata waxa mid sabra ka dhigay nimankan waa wax weyne la yaabo la yaabow macnaha waxaa weeye naar oon loo safri karin oon loo adkaysan karin kulaylkeeda iyo dabkeeda iyo qarmuunkeeda iyo cadaabkeeda iyo walwalkeeda iyo walbahaarkeeda oon loo adkaysan karin ayay nimankani ku safreena la yaabow ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك العذاب عذابك شديد لمن كان إليهين واقع مقطع أيوه عذابك لمن كان العذاب بأن الله بسبب أن الله إلهي نزل الكتاب كتابك إنه سيد جيي صبر كيدو عذابك سيكون عي بالحق حق إلهي كتابك وكسود جيي وإن الذين كوي اختلفوا اختلافين في الكتاب كتابك دحديث يسكو خلافا لفي شقاق لدنعتا دحديث يهادين شقاقات بعيد فك حقي لدنعتمين دنع كلو فوق المرمي ونو دوي وما دوان الحقي dalika cadaabkaasi waaqicun mid dhacayu biana allaha bisababi ana allaha ilaahay nazala huwa ilaahay alkitaaba kitaabka inuu sababkeedu ku dhacay dalxi xaqna ilaahay uu ku soo dejiyey kitaab wa ina aladiina kuwii ikhtalafuu fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa isku khilaafeen lafii shiqaaqin la dhinacsan dhexdiisay ahaadeen oo xaqii ay la dhinacsameen shiqaaqaasoo baciidin ee fog meel fogay xaqii ka mareen wey ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan waxay ku xihan tahay labadii aayadood oo hadda aanu soo qaadanay nidaamkay ugu xihan tahay waxaa weeye nimanka waxaanu soo marnay xaqa qarinaaya inay cadaab aada u xanuunjiyo ay leeyihiin marka maxay ku muteesteen wey waxay ku muteesteenu ilahay noo sheegi subxaanahu watacaala cadaabkaas sababta nimankan ugu dhacayo waxaa weeye bisababi ana allaha nazala alkitaaba bilxaq ilaahay kitaabka wuxuu u soo dejiyey xaq mahana in la bedelo oo la taxriifiyo oo lagu cayaaro oo lacag inta lagu qaato la bedbedelo ilahay uma soo dejin marka nidaamkii ilaahay kitaabka uu soo dejiyey nidaam aan ahayn qofkii u isticmaala saasuu cadaab ku yeelanayo ilaa ilaahay kitaabka xaqa ugu talagalay kuwana kitaabkii sidii xaqa ahay uma aysan adeegsan bal xaqiiba ka hor yimaadeen xaqii ayay ka hor yimaadeen marka cadaabka nimanku sidaasay ku muteysteen midda kale ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoo sheegay kuwa isku khilaafay kitaabka dhexdiisa kitaabka dhexdiisa kuwa isku khilaafay kitaabkaasi waxa way isku khilaafahayaan waa kitaabkii iyaga loo soo dejiyey tawreedkii injiilkii kitaabkii isku khilaafeen oo say isugu khilaafeen qaar way ku dhaqmeen qaarna way ku gacan sayreen waxa weeye kitaabkii loo soo dejiyey qaybtii markaas naftoodu ay ka jeclaysato intii naftoodu ay jeceshaana way ka qaateen kuwii kalena way ku gacan sayreen way iska dhaafeen kitaabkii sidaa isku khilaafeen amaba khilaafka waxa weeye waxaa keeni khilaafka waxaa keeni qaarkood kitaabkii waxay isugu khilaafayaan kitaabkan qur'aanka naftiisaba wey kitaabka in laga dhigo kitaabka qur'aanka iyadana saddex culimmada mufasiriintu way ku fasiraan qur-aankii isku khilaafeen maxay isku khilaafeen qaar waxay yidhahdeen asaadiir ulawaliin waa ummadihii hore sheekooyin laga qoray ee ilaahay sooma dejin asaadiir ulawaliin qaar waxay yidhaaheen nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalam calayhi qur'aanka wuxuu ka bartaa nin cajami ah nin cajamiya qur-aanka uu ka bartaa oo soo bara inamaa yucallimuhu bashar basharaa soo bara macallin bini aadam uu ka soo bartaa markaasuu yidhaahaa ilaahay ay ugu soo dejiyey qaarna waxay yidhaaheen waa sixirba qur-aanka waxay ku tilmaameen inuu yahay sixir inuu yahay ayay ku tilmaameen qaar waxay yidhahdeen waa ummadihii hore sheekooyin laga qoray qaar waxay yidhaaheen nabillaahi maxamed sala allahu wasalam calayhi bini aadam uu qur-aanka ka soo bartaa khilaafku dhinacaasna waa loo fasiraa kitaabka qur-aanka laga dhi kitaab qaarba waxbay ku sheegeen kuwaas qur-aankii sidaa isugu khilaafay oo qaarna yidhaaheen asaadiiru lawaliin qaarna ay ku tilmaameen inuu yahay sixir qaarna ay yidhaaheen inamaa yucallimuhu bashar lafii shiqaaqin ay kuwaas ku siman yihiin shiqaaqa waxaa laga soo qaatay min ashiqi soo qaatay shiqiyaa laga soo qaatay dhinac waa qofku adigu waddada markii aad dhinac ka martid qofka kalena dhinac kale uu waddadii maro taasa waxaa la yidhaha shiqi fulaanun salaka fii shiqi dariiqada hebel wuxuu maray waddada dhinac ka miduu maray kii kalena wuxuu maray isaguna dhinaca kale u maray marka nimankan waxaa laga dhigay xaqii waddadii uu ku socday maahane way la dhinacsameen oo dhinac kalay mareen weliba dhinacaas waa dhinac baciida xaqii xataa agagaarkiisa maysan marin nimanka waa niman macnaha ilaahay wuxuu ku tilmaamay subxaanahu watacaala xaqii aad uga fogaaday inay yihiin nimankan qur-aankii isku khilaafay amaba kitaabkoodii laga dhigo waxay isku khilaafahayaan oo qaarna ay uga camal faleen qaarna ay kafiyeen laysa ma ahaanin an tuwalluu wujuuhakum tawliyatukum jeedintiina wujuuhakum wejiyadiina aad jeedinaysaan albiradaas waxaanu ka dhigaynaa khabarkii layse oo soo hormaray layse khabarkeedii oo soo hormaray isimkii laysena waxaanu ka dhalaalinaynaa an tuwalluu anta masderiyada ah laysa ma ahaanin an tuwalluu tawliyatu jeedintiina wujuuhakum wejiyadiina aad jeedisaan qibala almashriqi mashriq jihadiisa aad u jeedisaan waalmagribi wa qibala almagribi makaanu qorax dhaca jihadiisa inaad wejiyadiina u jeedisaan albira taasi wanaag ma ah wanaagba taa kuma jiro markaas albira waxaanu ka dhignay khabarkii laysa oo soo hormaray antuwalluuna waxaan ka dhignay ismu laysa oo masarkaanu ka dhalaalinayn waxaa kaloo jirta qirada abi camar markii la qabto laysa albiru oo markaa biriga la godo ismu laysa laga dhigo khabarkiina markaas waxaa laga dhigay antuwallu laysa albiru wanaaggu ma aha an tuwalluu tawliyatakum jeedintiina wanaaggu ma aha markaa khabarkii waxaan ka dhigaynaa an tuwalluu khabar lays laysa albiru wanaaggu ma aha an tuwalluu tawliyatakum jeedintiina wanaaggu kuma jiro wujuuhakum wejiyadiina aad jeedinaysaan qibala almashriqi soobaxa jihadiisa aad u jeedinaysaan waalmaqribi makaanu qorax dhaca jihadiisa aad u jeedinaysaan wejiyadiina taasi wanaag ma aha walaakina albira wanaaggu man qof wey qofkaasoo aamana bil rumeeyey walyowmi yoomkiina rumeeyey yoomkaasoo alaakhiri dambeeyey walmalaa'igtiina rumeeyey walkitaabi kitaabkiina rumeeyey waalnabiyiina nabiyaashiina rumeeyey oo wa aataa haddana siiyey almaala maalkii calaa xubbihi macahi maalka jacaylkiisa jacaylkaa micigiisa maalkii siiyey dawi lqurbaa qaraabada kuwa saaxiibkaa siiyey isagoo hantidiisii jecel walyataama agoommadii siiyey walmasaakiina masaakiintii siiyey wabna sabiili waddada inankeedii siiyey waa ninka waddada hayoo musaafirka ah wasaa'iliina kuwa wax su-aalanayana siiyey wa fi riqaabi wa fii fakki riqaabi luqmaha fakinteediina maalkii siiyey wa anfaqa wa anfaqad usoo qadari wa anfaqa almaala maalkii bixiyey fi riqaabi fii fakki riqaabi luqmaha fakinteedii maalkii ku bixiyey taas way qofka wanaagga sameeyey oo wa aqaamu salaata salaadii haddana toosiyey wa aata zakaata zakadii haddana dhiibay iyo walmuufuuna kuwa oofiya kuwa oofiya wey kuwa wanaagga samaynaayo waxaad ku cadfi man aamana walaakina albira qofka wanaagga sameeye man wey aamana billahi ilaahay rumeeyey iyo walmuufuuna kuwa oofiya kuwa oofiya wey kuwa wanaagga sameeyey bicahdihim ballankooda oofiya idaa waktigiina ballanka oofiya caahaduu ay ballamaan waamdaxu waxaan ammaanaa oo si gaara aan u ammaanaa assaabiriina kuwa sabra filba'saa'i baaska dhexdiisa ku sabra waadaraa'i arrinta dhibaysa dhexdeedana ku sabra waxiina alba'si baaska wakhtigiisana sabra kuwaasna si gaaraan u ammaani yidhi alla subxaanahu wa tacaala ulaa'ika kuwaas kitaabkaa laga helay alladiina waa kuwii sadaquu fii iimaanihim iimaankooda ka run sheegay wa ulaa'ika kuwaas hum iyaga unba almuttaquuna kuwii alla ka cabsanaya ah kuwa arrimahaas laga helo kuwa alla ka cabsada keligoodu laysa ma ahaa nin albiru wanaaggu ma aha an tuwalluu tawliyatakum jeedintiinna wujuuhakum wejiyadiinna aad jeedisaan qibala almashriqi makaanu qorax soo baxa jihadiisa aad u jeedisaan waalmaqribi makaanu qorax dhaca jihadiisa aad u jeedisaan walaakina albira biriga waa masder masder way eraygan biri waxaad ku awili bimacnaa ismi alfaacil walaakina albira walaakina albaara qofka wanaagga sameeyey oo ilaahay baari u noqday man wey qof qofkaasoo aamana bilaahi ilaahay rumeeyey walyowmina rumeeyey kaasoo alaakhiri dambeeyey walmalaa'ikati rumeeyey walkitaabikati rumeeyey waalnabiyiina nabiyaasha ilaahayna rumeeyey oo waataa haddana waataa haddana siiyey almaala maalkii calaa xubbihi damiirka waxaad u celin maalkaad u celin calaa xubbihi waa masdarun mudaafun ilaa mafcuulihi calaa xubbihi maca xubbihi xubbilmaal maalkaas jacaylkiisa jacaylkaa micigiisa maalkii bixiyey isagoo maalkii jecel ayuu maalkii wuxuu siiyey dawi lqurba qaraabada kuwa saaxiibkaa uu siiyey isagoo hantidiisii jecel ma aha inuu nacay ma aha inay ka badbadatay hantidii ma aha inuu meeluu geeyo waayey waa jecel yahay hantidiisi waa u baahan yahay isagoo u baahan ayuu qaraabadii siin haddana iyo dadkan soo socda waxaa kaloo waatal maala calaa xubbihida in ilaahay loo celiyo subxaanahu wa tacaala waatal maala maalkii siiyey calaa xubbihi calaadana waxaad ka dhigita waxaad u celin ilaahay waataa siiyey almaala maalkii calaa xubbihi liajli xubbihi ilaahay jacaylkiisa dartiis dawil qurbaa maalka u siiyey qaraabada kuwa saaxiibka oo macnaha qaraabada markuu wax siinaayo waxaa ku kallifaayo ilaahay uu jecelyahay ilaahay rillihiisuu rabaa wejiga ilaahayuu rabaa ilaahayuu raxmad ka rabaa saasuu qaraabada u siin ma aha lagu ammaano ma aha lagaa sheeg sheego ma aha qofkani ha kaa mahad celiyo oo ha ku dhaho waa mahadsan tahay iyo gaajadii aad iga fujisay iyo waad ii naxariisatay iyo qofkan inuu yidhaaho ma aha liajli xubbihi usina ilaahayuu jeceliye waa ilahay dartiis ibtiqaa mardaat illaahi labada macnaba culimmadu way ku fasiraan oo waa aasaasiyi almaala maalka calaa xubbihi liajli xubbihi ilaahay jacaylkiisa darteed ilaahay uu jecel yahay darteed ayuu dawil qurbaa qaraabada kuwa saaxiibkaa maalkii siiyey walyataama agoontii siiyey walmasaakiina masaakiintii siiyey wabna sabiili waddada inankeedii siiyey wasaa'iliina kuwa su-aalanayana siiyey oo waafaqa maalkiisii haddana bixiyey fii fakki riqaabi luqumaha fakintoodii ku bixiyey maalkiisii oo wa aqaama toosiyey asalaata salaadiina toosiyey oo wa aata zakaata zakadii bixiyey wlmuufuuna walaakina albira qofka baariga man wey aamana bilaahi ilaahay rumeeyey iyo wlmuufuuna kuwa oofiya way kuwa iyaguna baariga ah bicaahadihim ballankoodii oofiya idaa waktigii ballanka oofiya caahaduu ay ballamaan waamdaxu waxaan si gaara u ammaanaa asaabiriina kuwa sabra filba'saa'i baaska dhexdiisa ku sabra wadaraa'i arrinta dhibaysa dhexdeeda ku sabra waxiina albaasi baaska waktigiisana sabra ulaa'ika kuwa saabiriinta ah alladiina ulaa'ika waxaan u celin kuwii lasoo sheegoo dhan ulaa'ika kuwaas baariinta ah oo baariyaalka ah alladiina kuwii wey sadaquu fii iimaanihim iimaankooda ka run sheegay wa ulaa'ika kuwaas baariyaalka ah hum iyaga unba almuttaquuna ah iyaga unba la ka cabsada aayaddan waxaa weeye waxaa dib loogu laabtay arrinkii qiblada arrinkii qiblada aad ayaa ilaahay uga hadlay subxaanahu wa tacaala in badanna ilaahay wuu soo celceliyey maxaa yeelay arrinkan qiblada qiblada wareejinteeda oo baytulmaqdis loo wareejiyey kabacdi haddana baytulmaqdis laga soo wareejiyey oo kacbada loo soo wareejiyey muran badan ayay yahuudi iyo nasaaradii ku abuureen murankaasina wuxuu sababay kuwii iimaankoodu uu daciifka ahaa inay diintiiba uga laabtaan diintii inay dib uga laabtaan ayaa murankaasi sababay ilaahay marka subxaanahu wa tacaala sidaasoo arrinka qiblada mar kale u soo celiyey maadaama uu say arrinkan kuwii iimaankoodu daciif ahaa inay diintiiba ka baxeen ilaahay marka wuxuu inoo sheegi subxaanahu wa tacaala war wanaaggu kuma jiro inaad wejigiinna u jeedisaan meesha qoraxdu ka soo baxdo nasaaradaa u dukat nasaaradaa u dukat halkaa u dukat sharqii u dukanaya ama meesha qoraxdu u dhacdo usoo isjeeso ama meesha ka soo baxdo u jeeso meel walbood wejigaaga u jeediso war waxaasi wanaag ilaahay uma yaqaano haddaadan iimaan lahayn muxuu kugu tari qiblo iimaan haddaadan lahayn qiblo maxay kugu tari war wanaaggu waa ashiyaadan soo socda waxaan soo socduu ilaahay wanaag u yaqaanaa man aamana billaahi aa ugu horraysa iimaan horta ha lagaa helo markaasaad dhihi kartaa xaggaan u jeestaa xaggaan u jeestaa xaggee fiican xaggee ilaahay amray inaad u jeesto markaasaad dhihi kartaa laakiin inaad ku murantaanba ma aha oo tidhahaan muslimiintii maxay tahay mar xaggay u tukanayaan qudus mar haddana kacbadii u tukanayaan war waxaas jeedjeedinta ama qorax dhac u jeeso ama qorax soobax u jeeso waxaasi wanaag ma aha waxaad ku murantaanna ma aha ee waxaa iska daaya waa yahuudiya nasaaray maxaa weeye ilaahay wanaag wuxuu u yaqaanaa ashyaadan soo socod qofku hadduusan iimaan lahayn boqol goor wejigaaga u jeedi xataa kacbada u jeedi bal maqribi iyo mashriq iska daa kacbadii saxda ahayd haddaad maalaantoo dhan wejiga u jeediso oodan iimaan lahayn maxay kugu tari maxay kugu tari qiblo qiblo waxba ma tarayso qibla waxay wax tartaa bishardi inay iimaan qofku u leeyahy taasi wax ku tari marka ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan wuxuu ku sheegay wanaag waa ashyaadan qofkii sameeya ayaa ilaahay baari u noqday muxuu sameeyey aliimaan billaah ilaahay uu rumaysan yahay jiritaanka ilaahay wax rumaysan yahay wuxuu haddana rumaysan yahay walyowmi alaakhir maalinta aakhire in lays xisaabinaayo oo qof walba wixii uu adduunkan ku samaystay miraheedii uu xagga ka guranaayo taas uu rumaysan yahay kuwaan marka yahuud iyo nasaara arrimahaas iyagu way ku qadeen ilaahay ma rumaysna inkastoy sheegtaan ay leeyiin annagu ilaahay waan rumaysannaha ay yidhaahaan si xaqa ilaahay uma rumaysna maxaa yeele ilahay hadday rumaysnaan lahaayeen ilaahay wuxuu yidhi nebi moxamed hala raaco sala allahu wasalam calayh mana aysan raacin marka waa iska gaalo caadi ah si kasta u sheegtaan ilahay inuu rumaysan yihin iimaan billaahi laydinkama hayo adinku walyowmi alaakhiri maalintii aakhira si fiican uma rumaysnidin maxaa yeele waxaad leedihiin lan tamasana naaru ilaa ayaaman macduudaad leedihin naaruna taaban mayso maalmo kooban maahan lan yadkula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara ma qofkaas aakhiro rumaysan aakhiro waxaaba iskale waxa weye yahuud bisaa janno iskale yidhaaheen war waxaas iimaan aakhiro maaha aad rumaysan tihiin wanaaggu waxaa la rabaa ilaahay baari wuxuu u yaqaanaa qofkii iimaan billah laga helo maalinta aakhiro si dhaba u rumeeya malaa'igtii haddana rumeeya malaa'igtaas ilaahay uu rumaysan yahay kuwa acmaasha isaga ka qoraysa kuwa roobka keena kuwa waxyiga keena waa rumaysan yahay waa jecel yahay malaa'igta ilaahay ma aha sida yahuuddu inay yidhaahaan jibriil waa cadowgeenna inay yidhaahaan sida yahuuddu ay dhihi jireen malaa'igta ilaahay la rumeeyo kutubta ilaahay la rumeeyo ambiyada ilaahay la rumeeyo oo si wada jirta loo rumeeyo adinku ma adnaan rumayn ambiyada ilaahay yahuud iyo nasaare haddaad tihiin maxaa yeele qaybna waad rumayseen qaybna waad ku kufrideen maca daalika intaas markii qofka laga helay oo ilaahay iyo maalinta aakhire uu rumaysan yahay malaa'igtii iyo kutubtii iyo ambiyadii uu rumaysan yahay haddana wuxuu taakulaynaa shacabkii dadkii masaakiinta ahaa oo waxba haysan ayuu taakulayn oo wax u geli maalkiisii uu jeclaa ayuu wuxuu siinaa qaraabada qaraabadu siin wuxuu siin haddana agoommadii waa dadkii macnaha agoonta ahay oo aabbayaashooduu dhintay dadkaasuu taakulayn uu gacan siin wuxuu sidaas oo kale xoolihiisii ugu deeqi dadka masaakiinta ah oo quudkoodii iyo nolol maalmoodkoodii ciriiri uu ku yahay dadkaasuu taakuleeya oo wax ka bixiya oo dharka ugu gadaa oo biilkoodii uu siiyaa wuxuu taakuleen qofka musaafirka ah ibnu sabiil waxaa loo leeyahay waddada inankeedii waxaa laga dhigay maadaama waddada ninkan uu laasimaayo afar iyo labaatanka saac dariiqaas uu laasimayo hayaa waxaa laga dhigay waddada inay dhashay bay tag inay dhashayaa laga dhigay oo waddada wiilkeedii uu yahayba ilaa afar iyo labaatanka saac iyaduu laazimay musaafirkaasuu xoolihiisa siiyaa xoolihiisa wuxuu siiyaa kuwa su'aalanaayo kuwa su'aalanaayo ayuu siin marka wasaa'idiinadan waxaa weeye waa kuwo iyaga macnaha lama aamusna dhibaatadoodii dhibaatadoodii lama aamusna dhibaatadoodii way la qaydeen kuwaas qayli ayana waxbuu siiyaa wuxuu kaloo xoolihiisu ku bixin fii fakir riqaab luqumo la haysto markuu arko luqumihii waa fakina fakir riqaabka marka laba macnoba waa loola jeedaa waxa weeye addoon la kitaabeeyey oo lacag lagu xiray xorayntiisii waxaa la yidhi intaasoo lacaga haddaad keento xoraa lagaa dhigi lacagtiiu raadin addoonkii waad ka bixis oo aad tihi lacagtii waad ka bixis waxaad noqonay qof baari ah ilaahay baari u ah dadka ilaahay u jeclaya subxaana wa tacala ayaad noqon waxaa kaloo fakir riqaab soo gelaya qof gardarro lagu haysto oo qoortiisii xorriyaddii laga qaaday oo kuwa daalimiin ay haystaan ayaa daalimiintii lacagtii siisay waa sii daysay miskiinkii wafir riqaabi aad soo geli luquntaas oo markaa xorriyaddii laga qaaday oo lacagtaadii aad ku soo fakisay waxaad soo geli wafir riqaabiga waa subxaana wa tacaala wuxuu kaluu sameeyey qofkan salaadii uu ka soo baxay waa toosiyey sakadii waa dhiibay ballan haddii qolo uu la galo ballankii waa oofin ilaahay ballankiisina waa oofin labadaba waa soo gelay cahdiga cahdullah iyo cahdu bani aadam cahdigii ibni aadamkana wuu ka soo baxaa ballanka ilaahayna wuu ka soo baxaa subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala si gaara u ammaanay kuwa saabiriinta ah icraabkii xataa waa laga bedelay laguma cadsin man aamana billaah man aamana wlmuufuuna wsaabiruuna lama dhihin wsaabiriina ayaa layidhi si gaara ayaga icraab gooniya loo saaray waxaa lagu nasbinaya mafcuulu bihi ficil maxduufaa nasbinaya oo waamdaxu asaabiriin maxaa yeelay sabarka waxaa la yidhi waa cibaadada nooca ugu xaraarka badan wey dad ilaahay uuna cabsidiisa ku fogaaday maahane dad kale lagama helo sabar sabarka dad kale lagama helo sidaasaa ilaahay subxaanahu watacaala saabiriinta si gaara u ammaanay waxay ku sabraayaan baaska dhibaatada haysata juucii gaajadii faqrigii waxaasay ku sabraayaan darahana way ku sabraayaan arrinta iyaga jirkooda dhibaysa daat ahaan u dhibaysa daat ahaan kuwaas u dhibaayo waxaa lagu fasiraa waajiradii oo kale wadaraa xanuunaa qabukaasay ku sabraayaan wa xiina albaasi baaska waktiga uu jirana way sabraayaan xiina albaasi waxaa lagu fasiraa waa xilliga dagaaladu jiraan oo gaalada iyo muslimiintu ay iska hor yimaadaan dagaalkaas wuu ku sabraa haddii la dhaawaco haddii naftiisa la dilo haddii jihaadkaas uu galo waa ku adkaysan uu sabri kuwaa saabiriintana ilaahay subxaanahu wa tacaala si gaara ayuu u ammaanay dhammaantood marka kuwaas sifaatkaa laga helay oo laga helay aliimaan billaah walyowmi alaakhir waalmalaa'ika waalkitaab waalnabiyiin maalkii siiyey qaraabadii iyo kuwa la socda maca daalika haddana sakadii bixiyey ballankii oofiyey dulqaadka yeeshay intaa oo sifaada qofkii sameeya ulaa'ika aladiina sadaquu fii iimaanihim waa kuwa iimaankooda ka run sheegay waulaaika hum lmuttaquun ayaga unbaa ilahay ka baqayo yidhi alla subxaanahu watacaala maxaa yeelay culimmadu waxay yidhahdeen aayaddan waxba kama soo tegin aayaddan keligeed waxaa la yidhaha qofkii dhaqan geliya ilahay radihiisu gaara aayaddan keligeed qofkii ku dhaqma ilahay radihiisa wuu gaari subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutibaasu fi lqatla yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu allaya nabi rumeeyeenow kutiba waxaa la farad yeelay calaykum dushiina lagu farad yeelay alqisaasu qisaaska dushiina lagu farad yeelay fi lqatlaa bisababi alqatlaa kuwii la dilay sababkooda ayaa qisaas laydinkugu farad yeelay alxuru yuqtalu alxuru xorkii waa la dilaa bilxuri xor kalaa loo dilaa walcabdi addoonkiina bilcabdi addoon kalaa loo dilaa waluntaa haweenaydiina biluntaa haween kalaa loo dili faman qaatil mantaasi waxay ku dhici qofkii qaatilka ahaa oo wax dilay gacanku dhignihii faman qofkii qaatilka ahaa oo wax dilay qaatilkaasoo uu cafiyey dhiiggiiyaa wax laga cafiyey fatibaacun fa calayhi facala alcaafi kii wax cafiyey korkiisa waxaa ahaaday itibaacun raacasho oo qofkaa qaatilkaah gacanku dhiiglaha uu raacanayo bilmacruufi wax la yaqaan oo wanaag lagu yaqaana uu ku raacanayo wa cala alqaatili qaatilkii korkiisana waxaa ahaaday oo wax dilay adaa-un gudasho oo diyadii uu guto ilayhi ila alcaafi kaas wax cafiyey xaggiisa uu guto biixsaanin ixsaan asna uu diyada ku guto daalika xukumkaa la soo sheegay takfiifun waa fududayn takfiifkaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday waa naxariis faman qofkii qofkaasoo ictadaa xadgudba bacda daalika cafwigaas cafwigaas cafiye kabacdi qofkii xadgudub sameeya falahu mankaasi cadaab inuu leeyahay cadaabkaasoo aliimun ee naftiisa xanuujiya yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu allaga nabi rumeeyeenow kutiba calaykum dushiina waxaa lagu farad yeelay alqisaasu qisaas fi lqatlaa bisababi alqatlaa kuwa la dilay sababkooda ayaa qisaas laydinkugu farad yeelay alxuru yuqtalu alxuru xorkii waa la dilaa bilxuri xor kalaa loo dili waalcabdu addoonkiina bilcabdi addoon kalaa loo dili walunsaa haweenaydiina bilunsaa haweenay kalaa loo dili faman qaatil mantaas waxay ku dhici gacan kudhiiglihii faman qof qaatil oo gacan kudhiigla ah qaatilkaasoo cufiya lahu qaatilkaas la cafiyey min akhiihi min dami akhiihi walaalkiis dhiiggiisa dhiiggaa xaggiisa shay-un wax uun laga cafiyey fa calal caafii kii wax cafiyey korkiisa waxaa ahaaday itibaacun raacasho bilmacruufi macruuf uu ku raacdo wa calal qaatili qaatilka dushiisana waxaa ahaaday adaa-un gudasho ilayhi ilal caafii kaas wax cafiyey xaggiisa uu diyada u guto biixsaanin ixsaanna uu diyada ku guto dalika alcafwi dalika xukunkaasad u celin lasoo sheegay dalika xukunkaasi takfiifun waa fududayn taktoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday waraxmatun waa naxariis faman qof qofkaasoo ictadaa xadgudba bacda dalika alcafwi cafwigaas kabacdi qofkii xadgudba falahu mankaas xadgudbay cadaab inuu leeyahay cadaabkaasoo aliimun ee naftiisa xanuunjiya ilaahay subxaanahu watacaala halkan wuxuu inooga sheegi haddii dil uu dhaco sidii loo xallin lahaa bulshadii waa isqaban oo marba adduunkan haddii lagu nool yahay dadaa un isilaynaya dadaa isdilaaya haddii marka qof muuminee musliman la dilo wixii la samayn lahay oo axkaam ah oo ilaahay uu jideeyey ayuu aayaddan ilahay noogu sheegay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuuna leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaa laydinku farad yeelay mu'miniintii haddii aad tihiin qisaas qisaasaa laydinku farad yeelay qisaasku waxa weeye waa wax farada oo waajiba sida macnaha soonku uu farad u yahay sida salaadu ay farad u tahay sidaas oo kalea qisaaskuna uu waajib yahay oo farad isaguna u yahay ilaah ayaa farad yeelay subxaanahu watacaala qisaaskaasna sababka loo farad yeelay waxaa weeye waa bisababi alqatla waa kuwii la dilay sababkoodaa loo farad yeelay mahana wax bilaasha qisaas qisaas si bilaasha ilaahay uma farad yeelayo subxaanahu watacaala qisaaska farad yeelkiisu wuxuu iman markii dad la dilo oo dad la laayo ayuu iman qisaasku sidii marka wax loo kala qisaasan lahaa ayuu ilaahay noo sheegay subxaanahu wa tacaala yuqtalu alxuru bilxur qof xorahaa qof kaloo xora dilay waa la dili isagana qoortaa la goyn oo markaas waxaa la dili qofkii qaatilka ahaa oo gacan kudhiiglaha iyo xorka ahaa ayaa xorka kale loo dili walcabd addoonkii isagana waa la dili bilcabdi addoona isagana loo dili addoonaa wuxuu dilay addoon kale waa la dili isagana addoonkaa gacan kudhiiglaha ah aayaddan marka sida laga fahmaayo waxaa weeye haddii ninka xorkaa addoon uu dilo ninkaas xorkaa lama qisaasayo oo isaga la dili maayo addoonkaas qiimadiisii aa laga qaadi qiimadiisii ayaa laga qaadi laakiin isaga ma la dilaayo addoonaa addoon loo dilaa laakiin ma loo dilaayo qofkan isaga xorkaa hadduu addoon dilo xorka isaga ma la dilaayo inkasta oo madaahibta qaarkood iyagu ay leeyihiin waa loo dili sida axnaafta oo kale axnafiyada iyagu waxay qabaan addoonka sidiisaba ninka xorkaa ayaa addoon dilay waa la dili xorka naftiisa maxaa yeele xagga qisaaska dadku way ku saman yihiin abi xaniifa isagu madhabkiisu sidaasuu qabaa laakiin madhabkeena shaaficiga isagu wuxuu leeyahay qof xora hadduu addoon dilo xorkaas ma la dilaayo isaga addoona addoon loo dili sida ayadda hadda nafkeedaba ka cad wal unsaa haweeney iyadana waa la dili bil unsaa haween kala iyadana loo dili haweenayaa haween kala dishay waa la dili laakiin axaadiista nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay caddaysay haddii tusaale ahaan ninkii ragga ahaa uu haween dilo waa la dili ragga naftiisa nabigeenaa sheegay sala allahu wasalam calayh axaadiistaa laga qaatay aayadda lagama qaadan aayaddu ma sheegayso aayaddu waxay sheegay haweenay haween in loo dilaayo laakiin nabigan wuxuu caddeeyey sala allahu wasalam calayh nin ragahaa gabar dilay waa la dili ninka ragga ah maxaa yeele dhinaca qisaaska way ku sugan yihiin ragga iyo dumar dhinaca qisaaska dilka toogashada markii la yidhaha waa diyada waxyaalaha aysan ku sinayn diyada iyo waxyaalahaas aysan ku sinayn laakiin ninka ragga ah haddii haweenay isaguu dilo waa la dili sida sunnada nabigana calayhi salaatu wasalaam lagu caddeeyey waa la dili isaga laakiin aayaddan waxa weeye munaasabaadka ay ku soo degtaa wuxuu ahaa in jaahiliya dagaalamay xilligii nabigeena calayhi salaatu wasalaam qolooyin jaahili ah ayaa dagaalameen dad badan ayay iska laayeen kuwa marka laga taba roonaaday labadii qabiil oo islaysay qabiilaa loo awood sheegtay oo laga taba roonaaday markay heshiiyeen qoladii xooga badneed waxay yidhaaheen waxaan samaynaynaa annaga haddii addoon nala kal ma rabno addoon kale inaad noo dishaan waxaad dilaysaan ninka xorka ah xoraad dilaysaan tusaale ahaan annaga haddii aad naga disheen naag oo naagtiinnu annaga naagteenna ay disho waxaan rabnaa naagta nala ka dilay naag kale ma loo dilaayo nin ragaa naloo dila annaga naagteenna nin ragay u dhigantaa naagteenna nin ragay u dhigantaa ayay dhahayeen qoladii kaleo awoodda lahaydaa sidaa dhehaysa midda kale waxay dhahayeen xora nin xora ha loo dilo maana addoon kale ma loo dilaayo naag haddii annaga aad naga dishaan oo weliba naagu ay disho naagtaas ma rabno qaatilada ah nin ragaan rabnaa in la dilo aayadda marka munaasabaadka ay ku soo degeena sidaas ah oo la yidhi war waxaa joojiya war dhaqankaa jaahiligaa joojiya war addoonka addoonka u dila haweenka haweenka u dila ee waxaa isku awood sheeganaysaan joojiya munaasabaadkaasi aayaddani kusoo degto toban qof marka tobantaasi waxay ku dhici waa qaatil toban qofkii qaatilka ah gacan ku dhiigla ahaa oo cufiya lahu ilaahay marka halkan wuxuu ka gudageli subxaanahu watacaala qisaaskaas la farad yeelay xal looga bixi karo ayuu leeyahay haddii lagu heshiiyo haddii lagu heshiiyo xal looga bixi karo ayuu leeyahy xalkan looga bixi karo waxaa weeye faman cufiya lahu min akhiihi shay-un fatibaacun bilmacruuf qofkii la cafiyo akhiihidaas mar waxay ku dhici waa qofkii maqtuulkaayoo la dilay min akhiihi min dami akhiihi walaalkiisii maqtuulka ahaayo isagu uu dhiiggiisiiya shay-un wax loo cafiyey diyadiyaa loo cafiyey waxaa la yidhi diya laguma isto ayaa la yidhi waxaa laga cafiyaan leeya dhiiggii dhiiggiiyaa laga cafiye oo dilkii ah waa qisaaska waxa la cafinayo qisaaskiyaa laga cafiye dhiig laguma haysto diyo iska keenaa layidhi diyadii iska keenaa layidhi faitibaacun bilmacruuf facala alcaafiyi itibaacun bilmacruuf kii marka wax cafiyey oo yidhi warniyo walaalkay hadduu dhintay anigu kuma dilanaayo qisaaskiina waan kaa cafiyey dhahayo waa inuu si macruufa ku raacdo ee diyadiisii uu ka qaato macruuf marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala inaan macnaha lays aflagaadayn oon lays dhibin si wanaagsan oo islaamnimaha u leeyahay diyadii isi maadaama dhiiggaan kugu cafiyey oo qisaaskaagii dhammaan cafiyoon ku dilan waayo ruuxda adiga aan badbaadiyey diyadaydii isi si macruufa u leeyahy si macruufa ayuu diyadaydii isigu leeyahy wa cala alqaatili adaa'un ilayhi biixsaan qofkii qaatilka ahay gacanku dhiiglahana waxaa la rabaa diyada asna inuu iska bixiyo si ixsaana uu bixiyo ma aha in lays caacaayaayo ma aha in lays aflagaadaynaayo wixii dhacay way dhaceen wixii dhacay way dhaceen ninkii miskiinka hay dhimay waa la dilay adinku hays dhaafinina wey marka miskiinkii dhimay adinku hays caayinina kana macruuf wixiisa ha ku weydiiso war walaalow diyadii isii ha yidhaaho midkana hoo ha yidhaah diyadii ixsaan waxba yuusan meermeerinin waxba yuusan diyadii ku dhibinin si sharafle diyadii ha u siiyo daalika midkaa xunkaa lasoo sheegay xukunkaas lasoo sheegay oo qisaaskaas iyo haddana qisaaska in xal loo heli karo markaas haddii la cafiyo diyo un laysku raadsanayo ah takfiifun waa fududayn takfiifkaas oo min rabbikum xagga rabbiginka aad waraxmow ilaah idin fududeeyey subxaanahu watacaala maxaa yeelay qolada yahuudda qolada yahuudda iyagu diintoodu waxay dhigaysay oo kitaabkooda tawraad iyagu uu dhigaayey marba haddii aad wax iska dishaan qisaas maahane cafis ma jiro yahuuddu sidaas ahayd xukunkeedu yahuudda xukunkeedu sidaasay ahayd annaga haddii aan nahay muxamed sala allahu wasalam calayhi ilaahay uu inoo fududeeyey marba haddii dil uu dhaco saddex dariiq ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ummaddan uu jeexay in qisaas la sameeyo qofkii qaatilkii gacanku dhiiglaha la dilo in markaas inta la cafiyo la yidhaha diyo isii makaanan iyo diyana kaama rabo qisaasna kaama rabo la yidhaha saddexda dariiqba islaamku uu furan islaamka saddexda dariiqa way ka furan tahay taas marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala anaa idin fududeeyey waa raxmad aan idin galay raxmad aan idin galay oon idin naxariistay wey maaha sidii yahuudda oo kale in laleeyahay qofkii qof dila waa dil bis wax kale ma fura in laleeyahay maaha sidii yahuudda oo kale faman ictadaa bacda dalik faman ictadaa bacda dalika marka laba macnoba way ku dhici qofkii xadgudba bacda daalika cafwigaas ka bacdi intuu cafiyey oo uu yidhi anigu waxba kuuma haysto dhiiggaagana ma doonayo diyo isii diyadii waa la siiyey waa ka qaatay kabacdi uu dilay marka waa xadgudub diyadii uu ka qaatay markuu cafiyey oo uu yidhi anigu qisaaskii waa kuu cafiyey diyadii isii markuu yidhi ayuu kabacdi diyadiina uu qaatay uu soo rogaal celiyey waa dilay qofka sidaas sameeya ee xadgudubkaas sameeya falahu cadaabun aliim cadaabunkiu akhrilay adduunkana waa la cadaabi aakhirana waa la cadaabi oo adduunka see loogu cadaabi adduunka waxaa lagu cadaabi isagana waa la dili dilu leeya waxaa la diyaad qaadat xaq darro wey waxaad u dilaysa xaq darro wey qofka marba haddaad qisaaskiisii aad ku caddo oo diyo markaa aad ka qaadato dadkaasoo kale uu kula sinaya ma dili karto ma dili karto haddaad disho cadaab adduunyana waad leedahay waa lagu dili cadaab aakhirana waad leedahay ilahay naabtuu ku gey subxaanahu watacaala marka cadaab adduunya iyo cadaab aakhira labadaba way ka iman xadgudubka hadduu yimaado waxaa kaloo xadgudubka imanaya bacda daalika xukunkaas loo celiyo xukunka loo celiyo culimmada mufasiriintu way sheegaan xukunkaas ilaahay uu soo sheegay kabacdi qofkii xadgudub sameeya oo xukunku muxuu yahay waa xukunkan aayaddan lagu caddeeyey oo qisaaskii in la farad yeelay oo xorka addoonka addoon loo dilaayo haweenay haweenay loo dilaayo cafiguna uu furan yahay intaas kabacdi xukunkaa kabacdi qofkii xadgudbay oo see ku xadgudbay wuxuu ku xadgudbay qofkii qaatilka ahaa oo gacan gacan ku-dhiiglaha ahaa oo halla dilo la yidhi ma uusan dilina miskiin kale u dilay miskiin kale ayuu dilay xukunkii ilaahay uu khilaafay falahu cadaabun aliimu cadaab aliimu leey ee ma noqonayso inuu macnaha qofkani qaatilkii inuu ka aargutay oo kale oo sharci uu leeyahay ma noqonayso ilahay waa cadaabi qofka cadaab aliimow marka xukunkaas kabacdi qofkii xadgudubkaya oo qaatilkii halla dilaa la yidhi aan dilin nin miskiin oo meel iska marhayo dilay oo u dilay kanuu ku qabiil yahay uun kanuu ku qabiil yahay qofkii qaatilkaa uu ku qabiil waa sida hadda sacata oo kale kii qaatilka ayuu ku qabiilyahay uu ku beel yahay uu dili falahu cadaabun aliim cadaab aliim xadgudubkay ka mid tahay nafteed walakum fi lqisaasi xayaatu yaa ulil albaabi lacalakum tattaquun walakum idinka muslimiintii waxaa idiin sugnaaday fi lqisaasi qisaaska dhexdiisa waxaa idinkugu sugnaa xayaatu nolol yaa ulil albaabi caqliyaalka kuwii u saaxiibka ahayow qisaaska nolol kugu jirto lacalakum waxaad mudan tihiin haddaad isqisaasataan tattaquuna inaad cabsataan allaha ilaahay aad ka cabsataan saasaad mudan tihiin walakum idinka waxaa idiin sugnaaday muslimiintiiyey fil qisaasi qisaaska dhexdiisa waxaa idinkugu sugnaaday xayaatu nolol ayaa idinkugu sugnaaday yaa ulil albaabi caqliyaalka kuwa saaxiibka ahow qisaaska nolol aad ka helaysaan lacalakum waxaad mudan tihiin tattaquuna allaha ilahay inaad ka cabsataan haddaad isqisaastaan ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan waxay ku xidhan tahay ayaddii hadda aanu soo qaadanay oo waxay ugu xidhan tahay qisaaska waxaa la yidhi qofkii qof dila halla dilaa la yidhi maxaa laga heli marka faaidada laga qofkii qof dila halla dilaa la yidhi maxaa laga heli walakum fi lqisaasi xayaa nololaa ku jirta yidhi alla subxaanahu watacaala qaatilka gacan ku-dhiglaha marka la dilaayo nololaa ku jirta yidhi alla subxaanahu watacaala maxaa yeele nolol waxay ugu jirtaa qofkan isagu hadduu isleeyahay waa lagu dili horta naftiisii waa badbaadiyey oo miskiinka ma dilaayo kii miskiinka ahay naftiisiina waa badbaadiyey asaguna naf badbaadsaday mujtamacii marka wuxuu noqon mujtamac kama kala dambayn leh oo amni leh oo kala xishoonaaya oo kala cabsanaayu noqona qisaaska marba haddii sidaas loogu dhaqmo oo sidaa loo dhaqan geliyo amni iyo kala dambaynaa dhalanaysa laakiin waxa hadda inagu hadda aanu ku jirno oo kale waxa inagu hadda aanu ku sugannahay oo kale ilaa qisaaskii alle banaanka laga maray oo qofkii qof dila intii la dili lahaa waxaa la dili qof isagii ku qabiila miskiin masjidka soo baxay ayaa laleeyahay sow heer hebel ma ah markaasaa qoorta laga dheeray waxa weeye taasoo kale waxaa ka dhalanaya fidnooyinkii oo sii daba dheeraada balaayo iyo burburaa laga heli taas nolol laga heli maayo qofkii qaatilka ay haddaan la dilin ee mid isaga ku dheera oo miskiina la raadsado uun fidnaa laga heli ammaan darro iyo balaayadii iyo buktigii oo dhanaa sii faafahay xayaato laga heli maayo xayaatadu waxay ku jirtaa in la iskisaaso saasuu ilahi inoo sheegay subxaana wataala weliba ilaahay wuxuu sheegay macnaha dadka afahmaayo inay yihiin kuwa ulil albaabka ah kuwa caqliga lew kuwa caqligale wey kuwaasaa fahmaaya qisaaskii nolol ay ku jirto kuwaasaa fahmaaya lacalakum waxaad mudantihiin tattaquuna allah ilah inaad ka cabsataan haddaad isqisaasataan oo taqwadaasaad helaysaan ilahaad ka baqaysaan laakiin haddaadnaan isqisaasin oo qisaaskan aadnaan ku dhaqmi ilahay kama adnaan cabsan kama adnaan cabsan wy ilaahay kutiba calaykum idaa xadara axadakum ilmowt kutiba waxaa la farad calaykum dushiina waxaa lagu farad yeelay idaa waktigii waxaa lagu farad yeelay xadara uu soo xaadiro axadakum axadkiin almowtu mowtku uu soo xaadiro in taraka axadkaasi khayran khayr hadduu ka tegaayo alwasiyatu dardaaran ayaa lagu farad yeelay dushiinna lilwaalidayni labada waalid uu wax u dardaarmo walaqrabiina qaraabada uu wax u dardaarmo bilmacruufi macruufna uu ku dardaarmo xaqa daalika midkaasoo dardaarankaasi wuu sugnaaday xaqan sugnaasho ayuu calalmustaqiina kuwa alla ka cabsanaayo ku sugnaaday faman qofkii qofkaasoo bedelahu iisahaas bedela dardaarankaas qofkii bedela lamiirka bedelahu waxaad u celinaya al-iisaa oo laga fahmaayo alwasiya faman qofkii qofkaasoo bedela bedela hu ayil iisaaa dardaarankaas qofkii bedela bacda maa samicahu iisihi bacda samaacihi samaaci liisaa dardaarankaas markuu maqlay kabacdi qofkii bedela fa inamaa in kale maahane ismuhu ismu libdaal ismuhu ismu tabdiil bedelidaas dembigeedu cala aladiina kuwii dushooda ayuu dembigaasi ahaaday yubadiluunahu dardaaranka bedelaayo maxaa yeelay ina allaha ilaahay samiicun mid maqlaayo wey waxa ay ku hadlaayaan oo ilaahay maqli caliimun ilaahay midku cilmi badan weeye niyada iyo waxay qalbiga ku hayaan ayuu ilaahay ka warqabaa kutiba calaykum dushiina waxaa lagu farad yeelay idaa waktigii waxaa lagu farad yeelay xadara uu soo xaadiro axadakum axadkiin almowtu mowtku uu soo xaadiro in taraka axadkaasi khayran khayr hadduu ka tegaayo alwasiyatu dardaaran ayaa laydinku farad yeelay lilwaalidayni labada waalid loo dardaarmo walaqrabiina kuwii dhawaanshaha badnaay loo dardaarmo bilmacruufina lagula dardaarmo si macruuf oo la yaqaan xaqa daalika dardaarankaas uu xaq uu sugnaaday xaqan sugnaansho masdar waxaa lagu waxaa lagu nasbinaa ficil maxduuf ficil maxduufaad ku nasbin xaqa daalika dardaarankaasi uu sugnaaday xaqan sugnaansho cala almuttaqiina kuwa muttaqiinta oo ilaahay ka cabsanaya ayuu ku sugnaaday faman qofkii qofkaas oo bedelahu iisaha u celi al-iisaa oo wasiyo laga fahmaayo dardaarankaas qofkii bedela bacda maa samicahu maadan masdariyahu bacda samaacihi maqalkiisii ka bacdi bedela inamaa in kale maana ismuhu ismu tabdiil bedelidaas dembigeedu cala ladiina kuwii dushoodu dembigaasi ahaaday yubadiluunahu iisaha dardaarankaas bedelaaya maxaa yeelay in allaha ilaahay samiicun mid maqal badan weeyo hadallada lagu hadlaayo ilahay waa maqli caliiman alla cilmi badan weeye waxa qalbiga kaaga jirana ilahay wuu la socdaa subxaanahu watacaala aayaddan waxaa weeye culimmadu waxay u badan yihiin jamaahiiru lmufasiriin aayaddan in la nasakhay saasay u badan yihiin oo mansuukha ay tahay waa jamaahiirta mufasiriinta maxaa yeelay aayaddan ilaahay wuxuu inoogu sheegi subxaanahu watacaala waalidiinta in wax loo dardaarmo inay waajib tahay qaraabada aad kuugu dhadhow in wax loo dardaarmo markii asbaabulmowt aad isku aragtid oo calaamaadka geerida markaad isku aragtid waalidkaaga inaad xoolo u dardaaranto inay waajib tahay qaraabada aad kuugu dhadhow inaad u dardaaranto xoolo inay waajib kugu tahay ay aayaddani sheegi saasay sheegi aayaddan marka waa la nasakhay oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina allaha actaa kulla dii xaqin xaqahu ilaahay qof walba oo xaqle xaqiisii waa siiyey falaa wasiyata liwaaris qof dhaxalka wax kule waxba looma dardaarmi karo ayuu yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam waalidiintu dhaxalkii wax ku leeyihiin waxba looma dardaarmaayo laa wasiyata liwaaris ina allaha acdaa kulla dii xaqin xaqahu qof walba oo xaqle ilaahay xaqiisii waa siiyey falaa wasiyata liwaarisin qof waaris oo dhaxalkii wax kule looma dardaarmaayo ayuu yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka aayaddan waxay ahayd qabla aayat almiraas xukunka dhaxalku intuusan soo degin ayaa aayaddani ay soo degtay oo markaas dadka jaahiliyada waxay ahaan jireen waxay samayn jireen markay wax dardaarmaayaan waxay u dardaarmi jireen dad kale ee ajaanibee ka fog fog oo waalidiintooda iyo walaalahood iyo abtiyaalood midna aan ahayn ayay u dardaarmi jireen markaasna waxay isleeyihiin magac aad ku heshaan magac aad ku heshaan dad ka fog fog oo saaxiibadood iyo waxaa ah ayay wax u dardaarmi jireen waalidiintiina way hooji jireen dardaaranka way ka hooji jireen waa intaysan soo degin aayaddan dhaxalka tilmaamaysa intaysan soo degin markaasaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala war dadkan aad wax u dardaarmaysaan ee ajaanibta ah joojiya waxaa waajib idinku ah waa u dardaarma markaad dhimanaysaan waa intaan dhaxalku soo degin wey ayaa xukunkani sida ahaa waalidkaa wax u dardaar qaraabada wax u dardaarma waxaadna ugu dardaarmaysaan shay macruuf oo la yaqaan macruufka macnaha waxaa weeye ma aha xoolihii oo dhan inaad hal qof u wada dardaaranto hal qof inaad wixii o dhan u dardaarantid wey ka bixin xagka ha ka bixin si macruufa ugu dardaaran dardaarankaasina wuxuu ku sugnaaday kuwa ilaahay ka cabsanaya kuwa ilaahay ka cabsanaya ayaa waalidiintaas wax u dardaarmaya waa aayadda markii sidaas aan ku wadno oo la yidhaha waa mansuuq culimmada qaarkood waxay leeyihin mufasiriinta aayaddu mansuuq ma aha kutibana bimacnaa furida laga macnay maaye waxaa laga keenay min alkitaaba qoraal caadiya laga macnay oo marka mansuuq noqon mayso aayaddu oo haddaba way shaqaynba hadda waktigan la joogo ayay aayaddu shaqaynoo mansuuq ma aha kutibadana waxaa laga dayn bimacnaa furida faradkaa laga dhaafay oo waxaa laleeyahay kutiba waxaa la qoray calaykum dushiina waxaa lagu qoray calaa wajhi nadbi sunna ahaan waxaa laydinkugu qoray kutiba calaykum korkiina waxaa lagu qoray idaa waktigii waxaa lagu qoray xadara axadakum axadkiin almowtu mowtku uu soo xaadiro in taraka khayran hadduu ka tegaayo khayrkaas maala loola jeeda maal hadduu maal ka tegaayo alwasiyatu dardaarana dushiina lagu qoray yaa loo dardaarmi lilwaalidayna loo dardaarmi labada waalid oo labada waalid see wax lagu dardaarmi waxay culimmadaas leeyihiin labada waalid oo wax loo dardaarmaayo waa laba waalid oon dhaxalka wax ku lahayn sideetan wax ugu yeelan waxaa lagu qadara inay gaalo yihiin maxaa yeelay waxay ahaan jireen saxaabada markay soo islaamaan waalidiintooda way ka hari jireen qoolo waalidiintooda ka hartaa jiri jirtay saxaabada oo iyagii aan soo islaamaynin waalidkii aan soo islaamaynin owlaadiina way soo islaamayaan kuwaasaa marka waxaa laleeyahay haddaad dhimanaysaan adinkoo muslima waalidkiina tusaale ahaan uu gaal yahay wax u dardaarma ilaa dhaxalka wax kuma le mog waalidku hadduu gaal yahay dhaxalka wax kuma leh waxaa sunnaa markaasina waa inaad wax u dardaaranto saasay aayadda ku socodsiinayaan culimadaas oo iyagu dhahaya marka aayadda mansuuq ma aha markaas waxay leeyihiin saxaabada waxay ahaan jireen qaar waxaa la arki jiray soo islaama waalidkiina uu gaal yahay ayaa la arki jiray kuwaasay aayaddu ka sheegtay marka qofkaas oo kale muslimka markuu dhimanayo waalidkiisna uu gaal yahay waxaa laleeyahay waxaa sunnaa labadaada waalid wax u dardaaran wax u dardaaran inkastuu gaal yahay waxaa weeye ku soo kuriyey uu ku kugu leeyahay wax u dardaaran ilaa dhaxalkii waxba kama helaayo dhaxalkii waxba ka heli maayo maxaa yeele waa gaal gaal iyo muslimna isma dhaxlaan lilwaalidayn marka waxaa lagu xambaari waa laba waalid oon dhaxalka wax ku lahayn oo gaalo ah lilwaalidayni loo dardaarmo walaqrabiina loo dardaarmo qaraabadana marka waxaa lagu xambaari qaraabo oo dawil arxaam ah oo dhaxalka aan wax ku lahayn sida abtiyaal oo kale ayadda marka sidaasayba u shaqaynba abtiyaal oo kale aa lagu xambaari waa kuwa aan dhaxalka wax ku lahayn abti ilaa iyo habaryar iyo kuwaasi dhaxalka waxba kuma laha kuwaas in wax loo dardaarmo waa sunnay noqon marka maxaa yeele haddaad dhimato xoolahaagii dad kale iska kala qaybsanayo abtigii meeshigii ku qadi habaryartii meeshii ku qadi xoogaa marka ha laga siiya haddaan dhig xoogaa ha laga siiya aayadda marka sidaasay culimadaas waxay ku xalinayaan inaysan mansuuq ahayn ilaahay marka subxaanahu watacaala wuxuu inoo sheegi qofkii bedela dardaarankaas dardaaranka qofkii bedela dhibaatada uu la kulmaayo faman badalahu bacda maa samicahu dardaarankii markuu dhageystay kabacdi waa bedelay ee see ku bedelay qofkii tusaale ahaan hal mal wuxuu yidhi maya adiga waxaa lagu dardaarmay boqol kun oo shilin soomaaliya lagu dardaarmay saasuu ku bedelay fainamaa ismuhu cala aladiina yubadiluunahu kuwa bedelaaya ayaa dembigu dusha ka saaranya miskiinkii dhintay dembigaa waxba kuma laha kii wax loo dardaarmay oo markaas lacagtaa ha la siiyo la yidhina dembigaa waxba kuma leh oo ayaa dembiga yeelanaya kuwa wax bedbedelay wey kuwa wax bedbedelay bis wey ayaa dembigaas yeelanaya kii dhintay oo miskiinkaa waxba kuma lahan ninkan la yidhi lacagta ha la siiyana waxba kuma lahan kuwaas wax bedbedelaya dembigu saaran yidhi alla subxaanahu watacaala maxaa yeele in allah ilahay samiicun mid maqal badan weeyo aqwaasha iyo hadallada ay ku hadlaayaan markay wax bedelayaan ilaahay waa maqli caliim weeyo qalbigoodana waa ogya ilaahay waxaa ku jira dulmiga qalbiga ay ku hayaan markay dardaaranka bedelayaan ilahay waa ogya faman qofkii qofkaasoo khaafa cabsaday min muusin qofkii dardaarmaya xaggiisa janafan qallooc uga cabsaday oo amase isman dembi uga cabsaday oo faaslaxa markaas hagaajiyey baynahum bayna almuusiina kuwii loo ama baynahum bayna annaasi dadkii loo dardaarmay dhexdoodii hagaajiyey falaa ifma dembi calayhi mankaa korkiisa ma ahaanin maxaa yeelay ina allaha ilaahay kafuurun alla dhaafid badan wey raxiimun alla naxariis badan wey faman qof qofkaas oo khaafa cabsaday min muusin mid dardaarmaya xaggiisa janafan qallooc uga cabsaday oo amase isman dembi uga cabsaday oo faaslaxa markaas hagaajiyey baynahum dadkii wax loo dardaarmay dhexdoodii hagaajiyey falaa ifma calayhi mankaa korkiisa ma ahaanin maxaa yeelay ina allaha ilaahay kafuurun alla dhaafin badan wey raxiimun alla naxariis badan wey ilaahay subxaanahu watacaala weli wuxuu inooga sheekay dardaaranka dardaaranka bedelidiisa khatarta uu leeyahay ilahay wuxuu inoo sheegay subxaanahu watacaala qofkii ka cabsada qofkii dardaarmaayey qallooc uga cabsada qallooc macnaha qalloocu uu uga cabsaday macnaha qalloocuusan u kataynin wey waa khada oo min gayri camdin ah ulakac ma usan lahayn ulakac ma uusan lahayn waa ku khaldanmay oo see ugu khaldanmay wuxuu ugu khaldanmay uludkii ulud hala dardaarmaa la yidhi sideeda markaad adiga wax dardaarmaysid xoolahaaga saddex meelood markii loo dhigo hal meel ayaa dardaarmi kartaa hal meel ayaa dardaarmi kartaa wixii halkaas meel ka badan waxay ku xiran yihiin dadka dhaxal kale inay ogolaadaan oy dhahaan waa ogolna marka uludkiiyuu ka bediyey dardaarankii uludkii ayuu wax ka badan ayuu dardaarmay qalloocaas uga cabsaday markaasuu dib ka hagaajiyey markaas yidhi waxan sharcigu ma ogola sulud wax ka badan in la dardaarmo haddaysan warasadan iyagu ogolayn oo warasadii aysan banaynin sharcigu ma ogola saasuu u hagaajiyey falaa isma caleyh kuma dembaabay qofkaas qalloocyuu saxay oo amase isman dembi ayuu ka cabsaday faaslaxa baynahu dembi sidee uga cabsaday midkan waxaa lagu xambaari waa camdi si ulakac uu qalloocu sameeyey si ulakaca ayuu qalloocu sameeyey isagoo og sulud wax ka badan inaan la dardaarmi karin ilaa warasadu inay ogolaadaan maahane ayuu si ula kaca xoolihiisii o dhan hal qof u dardaarmay xoolihii dhammayba hal qofuu gacanta u geliyey ama fulidkii wax ka badnaa ayuuga dardaarmay ninkii marka dardaarankaa dhegaysanayey faaslaxa baynahum dadka hagaajiyey si sharciguu kala hagaajiyey wuxuu yidhi xoolahan qofkan la wada siiyo loo dardaarmay ninkii dhintay wuu ku gefay fulid bisu dardaarmi karaa fulid wixii ka badanna taasi waxay ku xidhan tahay kuwa dhaxlaaya inay ogolaadaan saas u hagaajiyey falaa isma calayh qofkaa muslixaahe sidaa u hagaajiyey ma dembaabayo dembi ma laha